alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wsala allahu clى nabiyina muxamadi wclى aalihi wasaxbih wslama tasliima kaiira ama bacdu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu waa darsigeennii labaad ee ka mid ahaa duruustii ku saabsanayd habdhaqankii nebigeenna calayhi salaatu wasalaam laga bilaabo markuu waagu baryo ilaa salaada cishaay laga gaadhayo darsigeennii shalay wuxuu iska ahaa hordhac gogoldhigna wuxuu ahaa duruusta taxanaha ee aynu sheegnay waxaynu markaa shalay ka warannay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam deegaan ahaan inuu saldhigtay hijrada dabadeed magaalada madiina oo loogu magac daray rasuulka calayhi salaatu wasalaam loo yihi madiinatu rasuuliillaah magaaladii rasuulka magaaladaasi waxa ay noqotay markii nebigu calayhi salaatu wasalaam uu degay ee masaajidka rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ka dhisay waxay noqotay daara islaam dhul islaam ayay noqotay daara islaamna waxaa la yidhaahdaa dhulka axkaamta islaamku iyo shacaa'irta diinta saxda ahi ay ka dhex muuqato sida aadaanka salaatuljamaaca iyo axkaamta kale ee tirada badan ee la midka ah sidaasi awgeed magaalada madiina waagu marka uu u bariyo weliba waaga dambe laba waa ayaa jira waa la yidhaahdo alfajru alkaadib waaga beenta ah astaantii astaantiisuna waxa ay tahay waa iftiin yaroo sidaa u taagan oo marba marka ka dambaysana sii naaqusa waaga labaadna waa alfajru saadiq waaga runta ah waana iftiin ballaadhan oo sidaa u gudban jihada qoraxdu ay ka soo baxda ama waagu uu ka baryo marba mara ka dambaysana iftiinkiisu uu sii kordho waana waaga axkaamtu ay ku xidhan tahay ee marka uu baryo maalintu ay bilaabanto wakhtigii salaada subax uu soo gelayo wakhtigii soomku sidaasoo kale uu bilaabmaayo waagaasi markuu baryo waxaa magaalada madiina laga maqli jiray dhawaaqa aadaanka nebigeennu calayhi afdalu salaatu watasliim wakhtigaa eedaanku uu bilaabmayo wuxuu ahaa mid waxoogay jiifsaday si uu uga yaro nasto salaatuleylkii iyo cibaadadii faraha badnayd ee habeenka oo dhan nebigeennu calayhi salaatu wasalaam ama habeenka in badanoo ka mida u taagnaa aadaanka bilaal ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku toosi jiray marka hurdada uu ka kaco shayga koowaad ee camalu ka bilaabi jiray wuxuu ahaa inuu cadaydo cadaygana rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam aada buu u dhiirigeliyey ilaa uu sheegay inuu kuba hamiyey inuu ummaddiisa ku faral yeelo ku waajibiyo haddaanu ka baqahayn arrinta noocaasi iyo culays inay ummadda ku noqoto lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaa waxaanu sheegay rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam cadaygu inuu afka nadiifiyo allah subxaana wa tacaala raxmaankaana inuu raalli geliyo mar walba waa shay sunno ah cadayashadu xaaladaha qaarkood ayaa sunnanimadaasi ay sii adkaataa xaaladahaas waxaa ka mida marka qofku hurdo uu ka tooso waayo hurdadu qofka afkiisa way beddelaysaa waxa uu sheegay saxaabigii la dhaa xudayfa ibnulyamaan radia allahu canhu ana nabiya sala allahu calayh wasalam kaana idaa qaama min alleyl yashuusu faahu bisiwaak rasuulku habeenkii marka uu kaco hurdo uu ka soo tooso ama marka hore ha noqotee salaatuleylka u kacayo ama markan dambe ee salaada subax u kacayo afkiisa wuxuu marin jiray ku meedhi jiro ku nadiifin jiray cadayga marka hurdada uu ka kaco ee uu tooso rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam wuxuu akhrin jiray dikri aada iyo aada u qiimo badan oo xambaarsan ammaan iyo mahadnaq marka koowaad ilaahay subxaana wa tacaala uu u jeedinaayo marlabaadkana nafta lagu xusuusinayo dhimashada iyo geerida iyo xaaladaha ka dambeeya sida dadka in lasoo saari doono marka suurta la afuufo oo la xisaabin doono alxamdu lilaahi aladii axyaana bacda maa amaatanaa wa ilayhi nushuur waxaa ammaan iyo mahad oo dhan leh allaha no nooleeyey markuuna dilay ee naftayada uu qaaday dabadeed wa ilayhi nushuur ilaahay xaggiisa ayaana loo noqonayaa oo maalinta qiyaame addoomaha ilaahay baa subxaana wa tacaala la hor tubaya geeridu ama hurdadu waa geeri yar annowm waa mowtatun suqraa ilaahay baana subxaana wa tacaala qur-aanka ku sheegay hurdadu inay tahay nooc dhimashada ka mida waxaa ilaahay subxaana wa tacaala addoommaha uu ka qabtaa nafta qaab aan la mid ahayn qabashada nafta laga qabto marka ay geeriyoodaan waxaana addoommuhu ay u qaybsamaan kuwo nafta loo soo celiyo waa kuwa soo toosaya iyo kuwo naftu ay sidaa kaga maqnaato waa kuwa hurdada nolol aan kaga soo noqon ee sidaasi geeridii dhabta ahayd ay ugu timaado ilaahay subxaana wa tacaala yatawafa alanfus nafaha isaga ayaa oofsada cinda anowm wa cinda almowt markaa markaad seexatay dhimasho yar baa kugu dhacday inaad soo toostaana oo dib u soo noolaataa waa nicmo weyn oo ilaahay inaad ku ammaanto aada uga mahadnaqdo ilaahay xaq uu kugu leeyahay waayo qofka muslimkaa sida haalibkee xaaladdu ay u badan tahay nolosha ayaa geerida uga khayr badan oo mar kastoo qofka muslimkee ilaahay addeecaya uu sii noolaado oo adduunyadan uu sii joogo waxaa sii kordhaya khayrkiisa iyo wanaaggiisa waa ka yihi nebigeennu calayhi salaatu wasalaam tuuba liman taala cumruhu wa xasuna camaluhu waxaa jannada gelaya oo harhsan doona geedka jannada ku yaalay magacaa leh qofka cumrigiisa uu dheeraado camalkiisuna uu wanaagsanaado waata markaa keentay rasuulku calayhi salaatu wasalaam soo toositaanka iyo ka soo noqoshada dhimashadii hurdada ku timi inuu ilaahay uga mahadnaqo wa ilayhi nushuurna macnaheedu waxa weeye maadaama ay tahay hurdadu dhimasho yar ka soo toositaanka laga soo toosayna ay tahay noocun min albacth soo saaris iyo noolayn ilaahay addoonka dib uu soo nooleeyey waa in lagu xusuusto hurdada lafteeda addoommuhu marka ay dhintaan soo saarista la soo saari doono si loo xisaabiyo oo loo abaalmariyo walihaada baa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yihi ama uu odhan jiray wa ilayhi nushuur nebigeennu calayhi salaatu wasalaam muwaadinka aadaankiisa marka uu maqlo iyo dhawaaqiisa waxa uu ka daba odhan jiray kelmadaha uu ka kooban yahay aadaanku ummaddiisana saasuu rasuulku faray idaa samictum الnidaa faquuluu midla maa yaquulu اlmuadin markaad maqashaan eedaanka waxaad tidhaahdaan muadinku waxa uu leeyahay oo kale oo kelmadda uu yidhaahdaba ka daba dhaha marka laga reebo xaya calى الsalaa iyo xaya calى اlfalaax oo iyaga markaa la maqlo la odhanayo laa xawla walaa quwata ila biاllah marka rasuulkeenu calayhi الsalaatu wasalaam waa ka daba odhan jiray allahu akbar allahu akbar markuu idhaha muadinku waa ka daba odhan jiray shahaadateynkana marna waa ka daba odhan jiray marna wuxuu odhan jiray wa ana macnaheedu yahay aniguna waxaan leeyahay intaa aada leedahay oo kale ashhadu an laa ilaaha ila allahda aad ku dhawaaqday baan aniguna ku dhawaaqaya wa ashhadu anna muxameda rasuulu اllah in sideeda looga daba yidhaahdo muadinka iyo wa ana in la yidhaahdo ee aniguna saasoo kale aan leeyahay labaduba nebigeena calayhi salaatu wasalaam way ka soo arooreen xaya cala asalaa markuu idhaha muadinku laa xawla walaa quwata ila billah buu rasuulku odhan jiray xaya cala alfalaaxna sidaasoo kale labada takbiiroode xaya cala alfalaax ka dambeeyana waa ka daba odhan jiray allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allahda aadaanka u dambaysana waa ka daba odhan jiray waa iyadoo qura khaladka dadka qaarkood ay galaan waxaa ka mid a muadinku markuu dhaahdo laa ilaaha ila اllah waxay idhahdaan laa ilaaha ila اllah muxamadu rasuulu الlah sax maaha in sidaa la yidhaahda horaad u soo sheegtay annaka tashhad ana muxamada rasuulu اllah muadinkuna hore uu soo yidhi rasuulkuna wuxuu yihi intuu muadinku yidhi uun ka daba dhah marka laa ilaaha ila اllah markuu muadinku yidhi laa ilaaha ila اllah oo qura waa inaad ka daba tidhaahdo wax kale inaad ku darto sax maaha nebigeenu calayhi الsalaatu wasalaam markaa uu toosee u kaco haddii meydhasho u baahan yahay waa meydhan jiray haddii meydhasha ay ku waajibtay haddii uu aanu marka hore weyse qabinna waa weysaysan jiray waxaana dhici jirtay isagoo seexday oo khuuriyo khuuradiisa la maqlay inuu salaada u kaco sidaa uu ku tukado isagoo wax weyse ah aan la iman markii la weydiiyey rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam saxaabada agtooda waxaa noqotay mid laysla yaqaan hurdadu inay weysada jebiso waana ta keentay su-aashan inay nebiga calayh isalaatu wasalaam weydiiyaan rasuulkiilo waad seexataa khuuradaadaanu maqalaa haddana salaada ayaad u kacdaa waad tukataa adoo weysaysan nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu ku jawaabay inuu ka duwan yahay isagu dadka kale isagoo qurana maaha waa ambiyada iyo rususha oo dhan tanaamu caynaaya walaa yanaamu qalbii indhahayga ayaa seexday buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam laakiin qalbigaygu ma seexdo marka wixii indhaha lagu arki lahaa ayuunbaa iga qarsoomaya sida inuu waagi baryey inay qoraxdii soo baxday iyo waxyaabaha la midka ah laakiin waxyaabihii qalbiga lagu ogaan lahaa oo dhan sida inay wax iga soo baxeen weysada jebiyaa waxaasoo dham igama qarsoomayaan markaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid ah khasaa'istiisa waxyaabaha uu la gaarka yahay ee dadka kale uu kaga soocan yahay hurdadiisu kamay jebin jirin weysada nebigeennu calayh afdal salaatu watasliim aadaanka dabadi wuxuu tukan jiray laba ragcadood oo ah sunnihii salaada subax ka horreeyey labadaa ragcadood aad buu u ilaalin jiray rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam maa tarakahumaa xadaran walaa safara isagoo negi oo baradiisii jooga iyo gurigiisa iyo isagoo safaroo socdaala marnaba kama tegin rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam waxaanuu inoo sheegay labadaa ragcadood inay ka khayr badan yihiin adduunyada oo dhan rakcata alfajri khayru min addunya wamaa fiiha labadaa ragcadood salaada subax ka horeeya waxay ka khayr badan yihiin adduunyada iyo waxa dhex yaalla ee dadku ay jecel yihiin ay qiimeeyaan nabigeenu calayhi salaatu wasalaam labadaa ragcadood muu dheeran jirin waxa uu ka dhigi jiray salaatan khafiifa wata caaisha radia allahu canha sheegtay in mararka qaarkood ay isweydiin jirtay talow rasuulku ma akhriyey faatixadii mise muu akhrin shay kuma jira rasuulku calayhi salaatu wasalaam faatixada waa akhriyey labadaa ragcadood dhexdooda qur-aan kaloo faatixada dheeraadkaana waa akhriyey laakiin waxay u jeedaa caaisha radi allahu canha inay inoo sawirto rasuulku calayhi salaatu wasalaam labadaa ragcadood inuu aada u khafiifin jiray wuxuu akhrin jiray ragcadda hore suuratu alfaatixa waxaanuu ku xigsiin jiray suuratu alkaafiruun qul yaa ayuha alkaafiruun ragcadda labaadna wuxuu akhrin jiray faatixada waxaanuu ku xigsiin jiray suuratu likhlaas qul huwa allahu axad mararka qaarkood wuxuu qul yaa ayuha alkaafiruun ku bedeli jiray aayadda ku jirta suuratu lbaqara aayadda boqol iyo lix iyo soddon ee ku bilaabanta quluu aamanaa billaahi wamaa unzila ilayna ilaa aakhiriha ragcadda labaadna qul wallaha bedelkiisa wuxuu akhrin jiray aayadda ku jirta suuratu aal cimraan aayadda afar iyo lixdan lambarkeedu uu yahay qul ya ahla اlkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawaaءi baynana wa baynakum marka labaduba waa jaais oo waa bannaan yihiin nebigu calayh afdal الsalaatu watasliim labadaa ragcadoodee salaada subax ka horeeya waxa uu ku tukan jiray gurigiisa sidaynu arki doonana salaadaha sunayaashaee raatibada la yidhaahdo ee salaada faralkaa ka horeeya ama ka dambeeya laakiin la socda ee la rafiiqsan nebigu calayhi salaatu wasalaam inta u badan wuxuu ku tukan jiray gurigiisa waxaanuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam sheegay salaad qof uu tukado inay u fadli badan tahay salaada qofka uu ku tukado gurigiisa waxaa laga soo reebayaa un salaada faralka ah oo ragga waxaa waajib ku ah inay tagaan masaajidka looga yeedhayo le xaya cala asalaa xaya cala alfalaax salaa dumarkana faral iyo sunnaba waxaa u fadli badan inay guryahooda ku tukadaan salaada sunnaha ah in guriga lagu tukadaa waxay u fadli badnaatay marka guriga lagu tukado waxaa raacaya arrimo badan oon la socon marka masaajidka lagu tukado arrimahaasi waxaa ka mid a qofku wuxuu ka badbaadayaa istusnimo iyo ismaqashiin ay dhici karto shaydaanku inuu qalbigiisa ku soo tuuro haddii uu ku tukado masaajidka oo dadka uu ku dhex tukado marka uu gurigiisa ku tukado isagoo kelidiia cid uu istusiyo cid uu ismaqashiiya toona meesha ma joogto waxay noqonaysaa un salaadiisaasi mid u dhacda ilaahay subxaana wa tacaala daraaddii faa'iida kale ku jirtaa waxay tahay cibaadadu way barakaysaa qofka wakhtigiisa iyo dhulkiisa iyo meesha uu ku nool yahayba gurigii baa noqonaya meel ilaahay subxaana wa tacaala lagu caabudo yajcalu beytahu qibla ay maxala salaa gurigiisubuu qofku ka dhigayaa meel cibaado oo uu ku tukado arrinta noocaasiina shakila-aan guriga waxay ka didinaysaa shayaadiinta ka shaqaynaya dhibaataynta hagardaamaynta iyo luminta dadka guriga ku nool faa'iida kale ku jirtaa waxay tahay salaada sunnaha guriga in lagu tukadaa waxay xusuusin iyo baraarujin u tahay dadka guriga jooga ee dumar iyo caruurba leh waxaa kaloo ay u tahay islamarkaa tacliim oo salaaddii waa laga baranayaa gaar ahaan caruurta yaryar markay arkaan waalidkooda ama aabbahood oo guriga ku tukanaya mararka qaarkood salaadda way ka eeganayaan oo way kaga dayanayaan sidaasi ayaanay salaadda ku baranayaan nebigeennu calayh afdalu salaati watasliim labadaa ragcadood marka uu tukado ee uu dhammeeyo dhinaciisa midig ayuu u yaro jiifsan jiray isagoo aan seexan oo hurdo aan gelin ilaa la gaadhayo wakhtiga salaada subax loo aqiimayo ee loo kacayo nebigu calayhi salaatu wasalaam isagu imaam buu ahaa oo saf hore oo dhaafayey ma jirin isla markaa suurtagal maahayn intuu seexdo inay sidaa salaada subax ay ku dhaafto waayo muadinka ayaa u imanaya wakhtiga iqaamada marka la gaadho oo ku odhanaya rasuulka ilaahayow wakhtigii aqiimka ayaa la gaadhay salaadii kaalay oo na tuki marka qofka inaga ka midii ama inaga inaga midii sidan oo kale inuu sameeyo haddii aanu ahayn qof ishuba uma fiicna oo marka uu labada ragcood tukado haddii gurigiisa uu iska jiifsado waaa dhici waxaa dhacaysa in safkii hore uu dhaafo ee ahayd inuu ku dadaalo waxaa kaloo dhici karta inuu sidaa ku seexdo oo ay sidaasi ku dhaafto salaaddii subax jamaacadeedii marka la gaadho wakhtiga aqiimka waxaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam gurigiisa oo masaajidka aan kaba fogeyn dee kuba qabsanaa ugu iman jiray mu'adinka mu'adinku markuu arko dadkii oo isu yimi oo masaajidka ku soo ururay ayuu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u tegi jiray dabeetana wuxuu odhan jiray rasuulka ilaah waa la gaadhay wakhtigii salaada saxaabada rasuulkuna ridwaan ullaahi calayhim salaada umay kici jirin ilaa ay arkaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo gurigiisa ka soo baxay ama masaajidka soo galayba waayo nebiga calayhi salaatu wasalaam arinkaa baray oo ku yidhi laa taquumuu xataa tarawnii see bukhaari wariyey ha kicina ilaa aad i aragtaan anigoo soo baxay manay dhici jirin mu'adinku inuu iska aqiimo iyadoo nebigu calayhi salaatu wasalaam weli aanu iman xilku waa kala soocan yahay xilka tukinta iyo salaada goorta loo aqiimayo waxaa le imaamka marka mu'adinku waa inuu uga dambeeyo imaamka xilka aadaankana waxaa iska leh muadinka marka imaamku waa inuu muadinka uga dambeeyo marka imaamkii oo aan habsaamin ama aan marka horeba odhan iman maayo hebel salaada ha sii tukiyo oo weli la naawilayo oo la sugaayo muadinku inuu iska aqiimo maaha waa waxay noqonaysaa arrintaasi inuu boobu hororsaday xilkii imaamka dadka laftooduna inay sugaan imaamka weeye maanta in badanoo muslimiinta ka mid a intaa yare masaajidka ay ku jiraan baa degdeg ku ah aada moodaa inay culays ku hayso haddii masaajidada kale ay aqiimaan hadda iyadoo wakhtigii aan wax dibdhaco fara badani aanu ku dhicin markii waxaa laga yaaba dadku inay kaakacaan ama hareeraha eeg eegaan iyagoo degdegsanaya imaamkii oo qaarkood amar ay iska bixiyaan oo qof kale ay yidhaahdaan war wuu maqan yahay ama wuu soo socdaa sugi kari mayne hebelow salaada inaga saar arrinta noocaasina waa nidaam daro iyo fawdo cibaadadii la gelinayo islamarkaana khilaafsan wadadii nebigeenna calayhi afdal asalaatu watasliim rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam marka loogu yeedho salaada subax ee wakhtiga iqaamada la gaadho ee gurigiisa uu ka baxaayo waxa uu gurigiisa kaga bixi jiray ilaahay subxaana wa tacaala xuskiisa waxaa rasuulku odhan jiray bismi illaahi yanaa magaca ilaahay baan guriga kaga baxaya anuu magaca ilaahay kaalmaysanaya oo ilaahay caawimo weydiisanaya tawakaltu cala allah howlo ayaan u baxayaa howlahana awooddeeda kuma qabsan karee ilaahay baan subxaana wa tacaala tala saaranaya oon isku hadlaynaya oon cuskanaya allahuma inii acuudu bika an adila aw udal ilah waxaan kaa magan gelayaa inaan anigu lumo iyadoo cidina lumitaanka aan isaab igu noqon ama in lay lumiyo ama waxaa luminayaa shaydaan ha noqdo ama insi ha noqdee aw azila aw uzal ilah waxaan kaa magan gelayaa inaan simbiririxdo macnaa khalad iyo gef go-aan iyo talagal marka hore aan iga ahayn inaan ku dhaco ama inay cid kale ay simbirirrixiso aw adlima aw udlam ilah waxaan kaa magan gelayaa inaan cid dulmiyo oo xaq ay leedahay aan ka duudsiyo ama dhibaato aanay gelin aan ku ciqaabo dusha aan u saaro aw udlama ama aniga in lay dulmiyo labaduba way xun yihiin qofka laftiisa haddii la dulmiyo dulmi uu ku dhaco cidhiidhi buu gelayaa wax fara badan oo khayro uu samayn lahaa ayaa qalbigiisu uu ka mashquulaya wuxuu noqonayaa qalbigiisu mid ku maqan qofkaa dulmiyey xaggiisa aw ajhala aw yujhala calaya ilaa waxaan kaa magan gelayaa inaan cid ku khaldamo jahliga halka waxaa looga jeedaa khaldanka aw yujhala calaya ama aniga in laygu khaldamo oo cidi ay igu soo gardarooto ilaahay taana waan kaa magan gelaya waxaa nabigeennu calayhi salaatu wasalaam uu sheegay qofku marka uu doono gurigiisa inuu ka baxo in albaabka shayaadiintu ay ku sugayaan halkaasay doonayaan inay ka raacaan waxay u raacayaanna maaha inay dantiisa iyo waxaa waxtar u leh ay ka shaqaynayaan waxay doonayaan inay dhibaateeyaan diin ahaan iyo adduuny ahaan labadaba inay u dhibaateeyaan qofku waxa qure uu iskaga difaaci karaa waa inuu ilaahay subxaana wa tacaala xuso oo rabbi subxaana wa tacaala shayaadiinta iyo sharkooda uu ka magan galo haddii uu yidhaahdo qofku markuu gurigiisa ka baxayo bismi illaahi tawakaltu cala allah walaa xawla walaa quwata ila billaah sida abu daawuud sunantiisa uu ku wariyey shayaadiintii halkaa ku sugaysa ee dhufayska ugu jirtay ayaa wada hadasha mid baa wuxuu ku odhanayaa ka kale marka horta qofku ducada uu akhriyo wuxuu helayaa hanuunka ilaahay ama hanuuninta ilaahay iyo ilaalinta ilaahay uuqiita waa kufiita waxaa lagu odhanaya waa lagu ilaaliyey wax allaaliya wixii dhibaato iyo mashaakilana waa lagaaga filaaday waa lagaa qaabilay shayaadiintii baa maqlaya warka noocaasa iyagaa wada hadlaya waxay odhanayaan kayfa bika ilىa rajuli qad kufiya wahudiya wawuqiya sidaad isugu dayeysaa inaad lumiso ama aad dhibaatayso nin loo ballan qaaday hanuunin ilaalin iyo in lagaga filaado oo dhibaato kaste arrimihiisoo dhanna la baylah tiro deetana dhinacaasay uga leexanayaan haddii qofku markaa dikriga uu akhrin waayena halkaasay shayaadiintu ay ka raacayaan oo ay kala rafiiqayaan nabigeena calayhi salaatu wasalaam sidaynu sheegnay noloshiisa oo dhan ayuu ku taxnaa oo ku qaybsanaa dikriga ilaahay subxaana wa tacaala markuu guriga ka baxayay sidaasuu ilaahay u xusa xagga masaajidku u baxay nebiga calayh salaatu wasalaam markuu masaajidka gelaya wuxuu masaajidka ku geli jiray lugta midig waayo masaajidku waa meel ilaahay sharaf iyo qiimo u yeelay midigtana ama gacan ha noqoto ama lug ha noqotee waxyaabaha sharafta iyo karaamada iyo qiimaha leh ayaa had iyo jeeraale lagu horaysiiyaa markaa lugta midig buu ku geli jiray waxaanuu ku geli jiray magaca ilaahay bal labadaa xus intay isu jiraan baleeg guriguu hadda ka soo baxay markuu guriga ka baxayay ilaahay buu subxana wa tacaala xusay masaajidkiibuu gelayaa masaajidkii markuu gelayana ilahay buu subxana wa tacaala xusaya bismi illaahi buu odhan jiray magaca ilahay baan ku gelaya oo gelitaanka masaajidka aan u kaalmaysanaya wasalaamu calaa rasuuli illaah allaahuma akfir lii dunuubii ilaahu dembiyada ii dhaaf waa iyadoo dembigii laguu dhaafay haddaad masaajidka gasho cibaadadii masaajidka aad u gashay baa kuu fududaanaysa cibaadadiina way kuu dhadhamaysaa qalbigaaguna wuu ku degayaa oo raaxo iyo qabow ayuu ka dareemaya laakiin adoo dembiyadii xambaarsan haddaad masaajidka la soo gasho waxaa dhacaysa inay cibaadadii kugu cuslaato isla markaa ay kuu dhadhami weydo oo macaankeedii aad heli weydo qalbigaagana ay qoyn weydo waftax lii abwaaba raxmatik ilaah waxaad ii furtaa albaabada raxmaddaada ilaahay raxmaddiisu waa ballaadhan tahay asbaab baanay leedahay ilaahay qur-aanka uu inoogu sheegay ama nebigu calayhi salaatu wasalaam axaadiidiisa uu inoogu caddeeyey markaa nebigu markuu masaajidka soo gelay wuxuu ilaahay weydiisan jiray asbaabta raxmadda ilaahay inuu waafajiyo waayo masaajidka qofku markuu soo galo masaajidka dhexdiisa wuxuu ka odhan karaa kuna samayn karaa waxyaabo fara badan oo sabab ugu noqda ilahay inuu naxariisto waxyaabahana qofku ma samayn karo haddaanu ilaahay waafajin marka ilaahay subxana wa tacala waa inuu weydiisto acuudu billaahi alcadiim allaha weyn baan magan gelayaa wa biwajhi alkariim wejigiisa sharafta badan baan magan gelayaa wa bisulطaanihi alqadiim ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa horeysay ayaan magan gelayaa min ashayطaan الrajiim waxaan ka magan gelayaa allah subxaana wa tacaala weyn wejigiisa weyn awooddiisa horeysay shaydaanka la fogeeyey ee laga didiyey ilaahay subxana wa tacaala naxariistiisa iyadoo intaa ka gaaban ducadaasi nebigu calayh الsalaatu wasalaam ummadda waa baray bismi اllaahi wsalaatu wasalaam calaa rasuuli اllah inuu intaasoo qura idhaa markuu masaajidka gelayo hadduu sidanuu dhammaystirana waa fiican tahay marka saxaabada rasuulku ay arkaan rasuulkii ilaahay oo soo socdo bidhaantiisu ay muuqato ama masaajidkaba soo gelaaya muwaadinku salaada ayuu aqiimi jiray saxaabaduna way istaagi jireen waxaanay bilaabi jireen inay sufuufta salaada ay simaan mararka qaarkood nabigeenu calayh salaatu wasalaam wuxuu masaajidka soo geli jiray iyadoo biyihii uu ku maydhay madaxiisa ay ka da-ayaan oo arrimaha noocaasi ma aha wax ceebah oo ay tahay in laga khashaafo ama la qariyo nolosha wax ka mida buu arkayay nebigu calayh salaatu wasalaam walihaadaa ma qarin jirin iyadoo biyuhu ku maydha madaxiisa ay ka da-ayaan ayuu mararka qaarkood masaajidka uu soo geli jiray mararka qaarkood waxaa dhici jirtay iyadoo salaaddii la aqiimay oo saxaabadii ay istaageen salaaddii ay u kaceen nebiguna calayhi salaatu wasalaam masaajidkiisu mixraab muu lahayne halkii uu marka dadka uu tukinayo uu istaagi jiray uu istaagay inuu xusuusto nebigu calayhi salaatu wasalaam inay maydhasha waajib ku ahayd oo aanu maydhana u ilaabay arrinta noocaasi waxay muujinaysaa ama xikmad weyn baa ku jirta inay arrintaasoo kale dhacdo ujeeddooyinka ilaahay subxaana wa tacaala uu ka leeyay waxaa ka mid ah dadkaa la barayey nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu yahay bashar iyaga oo kale ah hadal ahaan ilaahay taa waa inoogu sheegay qul innamaa ana basharu milukum yuuxaa ilaya annamaa ilaahukum ilaahun waaxid ilaahay subxaana wa tacaala dhacdooyin badan oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ka dhacayna wuxuu ku muujiyey basharnimadiisa waa bashar sida dadku ay waxu ilaabaan wuxuu ilaabayay nebigu calayhi salaatu wasalaam xaaladaasoo kale markuu arrinkaa xusuusto saxaabada kuma odhan jirin iska sii tukada wuxuu odhan jiray makaanakum yaani halkiinaa sii taagnaada kadibna gurigiisuu ku noqon jiro intuu soo maydho ayuu soo noqon jiray markaasuu masaajidka soo geli jiray iyagoo sidii weli u taagan oo uu salaaddii sidaa ku tukan jiray nebigu calayh isalaatu wasalaam taasi maxay noo muujinaysaa asxaabta rasuulku ridwaan ullaahi calayhim sabirka ay u lahaayeen cibaadada xaq buu u leeyahay imaamka maanta masaajidka tukiyaa inuu sidaasoo kale yeelo gaar ahaan marka gurigiisu masaajidka uu ku dhow yahay oo si dhow uu uga soo noqon karo laakiin maanta dadku maxay yeelayaan haddii saas ay dhacdo dadka maanta masaajidada ku tukada badankoodu ma yeelayaan gurigii baan ka soo noqonay waan soo maydhanayaae sii taagnaada intaan idiin imanayo hal yaqbaluuna haada masaajidka joogistiisaaba degdeg iyo kadeed ku ah dadka in badanoo ka mid a arrinka noocaasa qaarkood waxaa laga yaabaa buuq iyo hadal daaye dagaalba inay ka xigaan baa laga yaabaa laakiin saxaabadu ridwaan ullaahi calayhim masaajidka waxay u arkayeen meel ama masaajidku wuxua meel qalbigooda uu ku xidhan yahay masaajidka joogistiisa iyo in lagu sii jirana waa jeclaysanayeenoo naftooda raalli ka ahayd mana ahan kuwa ku degdegsan masaajidka meelaha ka baxsan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu istaago halka uu ku tukanayo asxaabta waa ku soo jeesan jiray waxaanuu ku odhan jiray sawuu sufuufakum wa taraasu war sufuuftiinna sima macnaa safka qallooca ka ilaaliya safku ha toosnaado iskuna dhajiya cidhbaha iyo garbaha oo meel bannaani yaana idiin dhaxaynin fa ina taswiyata sufuufi min tamaami salaa safka simistiisu waa mid ka mida salaada dhammaystirankeeda oo salaad safkeeda si fiican loo simay iyo salaad la tukaday safkaoo qalqallooca ama meelaha qaarkood ay ka bannaan yihiin isku mid maaha mid waa salaad shayddaanku fursaduu ka helay oo meelaha bannaan ayuu shayddaanku soo gelaya midna waa mid shayddaanku fursadda noocaasa uu ka waayey mid waa salaad dadkaa tukaday ilaahay subxaana wa tacaala uu ku ciqaabayo quluubtoodu inay iskhilaafto maadaama safkoodu iskhilaafsayoo qaarna ay dib u taagayiin qaarna hore ay usoo taagan yihiin oo nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu odhan jiray laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum ha iskhilaafina oo safka ha isku khilaafina khilaafkuna wuxuu noqonayaa inuu qofna hore isu taago midna uu dib isu taago waa khilaaf waa isweydaarasho waxaa dhacaysa buu rasuulku odhan jiray haddaad iskhilaaftaan inay quluubtiinnu iskhilaafto ilaahay baa idinku ciqaabaya inay quluubtu iskhilaafto taasina waxay muujinaysaa ahamiyadda ay leedahay taswiyatu sufuuf sufuufta simiddeedu nebigeennu calayhi salaatu wasalaam saxaabada wuxuu u sheegi jiray isagoo ka sii jeedo xagga qiblada u jeeda inuu arkayo fa innii araakum min waraa'i dahri waxaana arrintaasi ka mid ahayd khasaa'ista nebigeenna calayhi salaatu wasalaam gaar ahaan xaaladda salaadda isagoo dadka ka sii jeeda sidii oo muraayad uu ka daawanayo oo kale dadka ka dambeeya nebigu calayhi salaatu wasalaam waa arki jira nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma kaaftoomi jirin wacyigelin dadka uu ku wacyigeliyo toosinta simitaanka iyo dhammaystirka safka bal nebigu calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayuu ula tegi jiray miduu dibu riixo idhaa dib u bax iyo miduu idhaa hore usoo bax sufuuftana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu dhex mari jiray ilaa sufuuftu ay simanto in yaroo qalloocina aanu ku hadhin salaadda ma geli jirin nebigeennu calayhi salaatu wasalaam maanta imaamku hadduu sidaa yeelo in badanoo dadka ka midu way dhibsanayaan war sheekh salaadda inaga saar haddaba suuftu waa simantaaye ayay qaarkoodna odhanayaan taasina waxay ka dhalatay cibaadadii wakhti in lagu bixiyo aan diyaar loo ahayn kaanamaa inay tahay culays degtiisa saaran oo qofkan uu doonayo si dhaksaa inuu isaga tuuro si culayska noocaasi waxa weeyaan uu uga dego iyo qiimaha safkanoo la simaa uu leeyahay iyo raadka dadka salaadooda arrintaasi ay ku yeelanayso oo inaad loo dareensanayn nabigeennu caleyh afdal salaatu watasliim sufuufta marka uu simo waxa u jeesan jiray xagga qiblada fa yukabiru takbiirat alixraam waxa uu ku dhawaaqi jiray takbiirashada salaada lagu xidho allaahu akbar oo si saxa ugu dhawaaqo waana salaaddu waxa ay ku xidhanto nebigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi miftaaxu salaati aطuhuur wa taxriimuha takbiir wa taxliiluha tasliim salaada furaha lagu furtaa waa tahaarada haddaana tahaaro qabin way kaa xidhanta way kaa qufulanta salaaddu waxay ku xidhanto ee wixii qofka tukanaya xaaraanta ka ahaa kaga xaaraantimoobayaana waa takbiirta waa allahu akbarta waxa salaadu ay ku furanto ile waa taa takbiir ku xidhantae ee qofku salaada uu kaga bixi karaana ee loo ogolaya inuu kaga baxaana waa tasliim asalaamu calaykum ama asalaamu calaykum waraxmat ullaahi ama wabarakaatu isagoo ku daray qofku inuu ugu yaraan hal mar uu yidhaahdo dhinaca midig wejigiisana u jeediyo nabigeenu calayhi salaatu wasalaam salaada markuu gelaayo waxaan ahayn takbiirtaa oo uu ku dhawaaqi jiray ma jirin maanta waxaa arki kartaa dad salaada markay gelayaan odhanaya acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim ma qur-aan baad akhriyaysa acuudu billahi min ashayطaani اrajiim salaada meel bay ku leedahay waa markaad faatixada doonaysa inaad akhrido ayaad odhanaysa acuudu billahi min ashayطaani اrajiim laakiin acuudu biاllaahi min ashayطaani الrajiim takbiirta ka horeysa oo salaadiiba intaanad xidhan la odhanaya ma jirto ama ducooyin kale oo qofku uu akhrisanaayo ama sali nebiga calayh salaatu wasalaam lagu saliyaayo waa takbiirta ayuu nebigu calayh salaatu wasalaam salaadiisa ku bilaabi jiray sa ay sheegtay caaisha radi allahu canha kaana nabiyu calayhi salaatu wasalaam yastaftixu الsalaata biاtakbiir wuxuu nebigu salaadiisa ku bilaabi jiray o ku furmi jirtay allahu akbar wax allaalo wixii laga horaysiiyo ama shaydaan la yska naaro ama nebigoo lagu saliyo ama ducooyin kale ama uu sali fardi la idhahdo sida dadka qaarkood ay ku dhawaaqaan waxaasoo dhami waa bidco waa arrimo lagu soo daray diintii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inooga tegey ee uu ka dhintay nebigeenu calayhi salaatu wasalaam markuu takbiirtay ee salaada uu xidho hoos buu wuxuu akhrin jiray waxaanu kor u qaadahayn ayuu akhrin jiray saxaabadu rasuulka calayhi salaatu wasalaam way weydiiyeen oo waxay yidhaahdeen aamuskaaga takbiirta iyo faatixada akhrinteeda u dhaxeeya maxaad tidhaahdaa rasuulka ilaahayow rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay inuu akhriyo ducada la dhaha ducaa listiftaax ducada takbiirtaba ku xigta ee salaada lagu furfurto rasuulku calayhi salaatu wasalaam duco qura ma akhrin ee ducooyin kala duwan ayuu akhrin jiray sida fadliga badanina waa in la tanwiiciyo oo qofku haddii uu wada garanayo marba mid uu akhriyo maaha inuu mid qurun ka laalaado mana aha inuu dhammaantoodba wada akhriyo ducooyinka waxaa ka mid ah allahuma baacid beynii wa beyna khataayaaya ilaahay waxaadna kala fogaysaa aniga iyo dembiyadaydi dembiyada aan ku dhacay gafki iyo khaladkaan galay kala fogeyntuna maxay ku imanaysaa waxay ku imanaysaa bilmakfirati watakfiir ilaahay subxana watacaala inuu u dhaafo uu baabiiyo dembiyadaasi qoraalkii loo qoray in laga masaxo waxaa kaloo kala fogeyntu ay ku imanaysaa qofka dembigii inaan lagu ciqaabin oo haddii xataa qofka aan adduunyada loogu dhaafin fursad labaad baa u taagan mar hadduu yahay qof muumin oo muwaxida fursadaasoo ilaahay hadduu doono inuu dhaafo dembiga hadduu doono inuu ku ciqaabo in allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa marka ilaahu anigiyo dembigana kala foge haddii fursadaa hore aanad helin ilahay waxaad weydiisanaysaa ta dambe oo aad dembiga ilaahay inaanu kugu ciqaabin kamaa baacadta bayna almashriqi waalmaqrib si aad u kala fogeysa ilaahayow halka ay qoraxdu ka soo baxdo iyo halka ay qoraxdu ka dhacdo wa mubaalaga fii ibcaadi denbi can linsaan allahuma naqinii min khaطaayaaya kamaa yunaqa athawb اlabyadu min addanas ilaahu dembiyada iga nadiifi sida marada cad uskaga looga nadiifiyo waayo dembigu waa uskag fuulaya qofka qalbigiisa iyo xubnihiisa muuqdaba waa ka ilaahay subxana wa tacaala qur-aanka inoogu sheegay dembiyadu inay noqonayaan daxal iyo dahaan qofka qalbigiisa dul fuula kalaa bal raana calaa quluubihim maa kaanuu yagsibuun waxa quluubtoodii dahaadhoo dul maray xumaanihii ay samaynayeen waa ka nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam dembiyada iyo macaasida saf ballaadhan u soo gelaysa qofka qalbigiisa qalbiga aqbala in lagu dhufanaayo ama la marinaayo barmadow wa ayumaa qalbin ushribahaa nukitat fiihi nuktatun sawdaa haddii markaa dembigu uu farabato baraha madoobina way fara badanayaan ilaa qalbigii madow isu bedelo waxaa kaloo rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam inoo sheegay dembiyadu inay yihiin uskag qofka xataa xubnihiisan maraaya wuxuu rasuulku sheegay qofku marka uu weysaysto ee wejiga uu maydho dembi kasta oo wejigiisa xubnaha ku yaalla uu ku galay in biyaha uu maydh ku maydho wejigiisa inuu raacayo idan biyihiiba xataa maydhaya weysada ahaa ee cibaadada ahaa markaa dembigu inuu uskag yahay ayaa taasi daliil ay u tahay allahuma qsil lii min khaaaya biالthalji wاlmaai wاlbarad ilaahu dembiga waxaad igaga maydhaa baraf iyo biyo iyo albarad bifatxi ra albarad waa dhagaxa la socda ama waa barafka roobka la socda roobka dhagaxyaanlaha aynu idhaahno dhagaxa la socdaa la idhaahdaa albarad markaa saddexdaasi mid waliba shaqo gooniya buu qabanayaa dunuubtu qofka kulayl bay gelinaysaa barafkii wuu qaboojinayaa qofka biyuhuna way nadiifinayaan oo uskagii bay jarayaan albarad kadaalika maadaama uu yahay dhagaxa adag isla markaana biyo ah haddii lagu xoqo meeshii uskaga lahayd si fiican buu xuga qabanaya marka calaa kulli xaal waxaa taasina ay sii adkaynaysaa arrintii hore aynu u sheegnay oo ah inay dembiyadu yihiin uskag qofka ilaahay subxaana wa tacaala aanu ka maydhin isagoo ku heeriyeysan yowma alqiyaama ilaahay subxana wa tacaala uu la hortegi doono intaa ayaa insha allahu tacaala darsigu inoogu joogi doonaa waxaynu maraynaa rasuulkii ilaahay oo salaadii gale oo akhriyey ducaa listiftaax maxaa ka dambeeya dersiga beri in sha allah wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina mxamed
ayuha alikhwatu walakhawaat intaynu ku kulmayno sharxi kitaab kale oo sidaan oo kale ah waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih maca taxayaati ikhwanikum fi manhaji online wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu wslama cla nabiyina muxamed